waxay yidhahdeen waxaa loo laga qaadanayaa xadiidkan yowmu cashuuraa ku saabsan iyo xadiidka markaa maalinta isniinta ku saabsan yacni labada maalmood soonkooda axaadiista ku saabsan labadaba waxaa laga deliishanayaa in waxa weeye la xuso maalintii nebigu sala allahu alayh wasalam uu dhashay ay yidhaahdeen waxay ahayd laba iyo tobankii rabiicu lawal bisha bilmawliid ay dadku ku magacaabaan yacni rabiicu lawal waa bishaynu ku jirre laba iyo tobankeeda maalintaas in markaa loo yacni markaa la xuso oo loo ixtifaalo ayaa laga deliishanayaa bay yidhahdeen wajhul istidlaalka ay leeyihin waa looga deliishanayaana waxay tahay nebigu sala allahu alayh wasalam maalintuu dhashay waa xusay maalintuu dhashay nebigu waa xusay oo soom buu ku xusay oo waxa uu yidhi daalika yowmun wulidtu fiih marka waxaa laga qaadanayaa maalintuu dhashay in la xusaa oo soon lagu xusaa inay mashruuc tahay haddii soon la sheegayna ashyaada kalena annagaa uga qiyaasannay bay yidhahdeen wa kadalik maalinta marka caashuuraaga waxaa markaa yacni xadiiska ku sugan xadiiska kaleynu tilmaamaynay yacni markaa in ay tahay maalintii nebi muuse ilaahay nabadgeliyey inay markaa tahay markaa nebiguna sala allahu alayh wasalam maalintaa waa soomay taasna waxaa laga deliishanayaa in waxa weeye nebigu waxa uu xusay maalintii nebi muuse la nabadgeliyey ayuu xusay oo soom buu ku xusay marka taana waxaa laga deliishanayaa maalintii nebi moxamed sala allahu alayh wasalam dhashay yacni in waxa weeye iyadana markaa la xusi karo oo lagu xusi karo ama soom ama waxa weeye qurubaad iyo cibaadaad kale in lagu xusi karo ayaa laga deliishanayaa bay yidhahdeen laakiin calaa kulli xaal istidlaalka ahlucilmiga qaarkood ay deliishadeen yacni culamo badan baa radilay oo yidhi waxa weye waa istidlaal aan sax ahayn waxaanay markaa tilmaameen culammadu markaa yacni muxaqiqiinta ahi in badan oo ka midii waxay sheegeen in maalintii nebigu sala allahu alayh wasalam dhashay in la yidhaahdo waxaan u soomayaa inuu nebi maxamed dhashay baan maalintaa u soomayaa waxaan u jeedaa maalintii waxa weeye sanawiga ahayd ee rabiica al awal laba iyo tobankeeda soonka la soomaayo yacni inayna sunno ahayd sida looga deliishanayaana waxay tahi oo masalada noocaasa ay u deliishadeen yacni maalintii nebigu sala allahu alayh wasalam rabiicul awal ka mid ahayd ee uu dhashay yacni nebigu ma xusin oo mana ixtifaalin mana soomin nebigu sala allahu alayh wasalam dadkana markaa uma tilmaamin in la soomo waa ka tegoo nebigu sala allahu alayh wasalam soomka la soomayo qasdan buu uga tegey qasdan ayuu uga tegey marka in waxa weeye aan markaa la xusin oo hadday markaa yacni soon tahay iyo hadday khayrkeed tahay midnaba inaan lagu xusin laba iyo tobanka rabiicul awal ayaa markaa waxa weeye yacni sawaabku yahay waxaanay noqonaysaa xuskaa in la iska dhaafo aan maalintaa la xusin sunna tarkiya nebigu markaa tegitaanka uu ka tegey waa sunne sunnaa laga qaadanaya calayna an nataxaraa sunana rasuuli lahi sala allahu alayh wasalama tarkan aw ficla waxayna saaran bu ihi imaamu shaafici sunnayaasha rasuulka sala allahu alayh wasalam inaynu ku dadaallo hadday tahay wuxuu sameeyey inaynu samayno iyo hadday tahay wuxuu ka tegey inaynu ka tagno dirkaba marka halkana waxa weeye nebigu sala allahu alayh wasalam waa wax cibaada uu ka tegey marka in laga tago la yska daayaa waxay noqonaysaa markaa sunna ayay noqonaysaa samaynta la sameeyana waxay noqonaysaa khilaafu sunnati almuxamadiya sunnihii rasuulka sala allahu alayh wasalam mid khilaafsan ayay markaa noqonaysaa baa layidhi waa midda kale ee markaa qiyaaska mas'alada loo qiyaasanayo yacni mas'aladan waxay khilaafsan tahay waxa weeye sunne yacni sunne marka waxa weeye tarki ah yacni qiyaaskuna waxa weeye qiyaas fii muqaabalati nafsi waxay culammadu yidhahdeen waa qiyaas baatil ah qiyaas baatila weeye oo marka waxa weeye sunnada tarkiga ay khilaafsan tahay waxa weeye nebigu sala allahu alayh wasalam maadaama maalinta yacni rabiicul awal labiyo tobankeeda maadaama nebigu sala allahu alayh wasalam maalintaa aanu soomin aanu ixtifaalin yacni waxaa markaa laga qaadanayaa in waxa weeye ay markaa tahay tegitaanka soonkeeda la yska daayayo ixtifaalkeedu inay sunno tahay qiyaaska markaa la doonayo isniinta iyo caashuuro iyo in laga qiyaastaana waa qiyaas markaa sunnadaa tarkiga ah ka hor imanaya marka wuxuu noqonayaa qiyaasun fii muqaabalati nasi qiyaas waxa weeye markaa yani nas khilaafsan ayuu markaa noqonaya qiyaas nas khilaafsan ayuu markaa noqonaya marka wuxuu noqonaya waa qiyaas baatila waa midda labaade maalinta waxa weeye isniinta soonka uu yidhi nebigu sala allahu alayh wasalam uu soomayey dee waxa weeye may keensan oo keliya dhalashada uu dhashay ee waxaa keensatay waxa weeye inuu dhashay in waxyiga lagu soo dejiyey in markaa la soo diray inuu jecel yahay camalkiisa isaga oo sooman ilaahay loo bandhigo marka waa cilatun murakkabatu min ashyaa yacni waa cillo ashyaa markaa kala duwan iska saaran cilladii markaysa waxaan ashyaada kala duwanayd iska saaran saarnayd ee xukunka wada keensatayna ma suuragal aha qayb cilladii ka mid ah xukunkii keensanaysa in la yidhaahdaa ma suuragal aha marka sidaas aawadeed yacni taasna waxa weeye daliil yacni marka uma noqonayso daliil sidaas iyada ah ayayna ugu noqonayn qaar baba waxay la yimaadeen mas'ale qariiba oo waxay yidhaahdeen maalintii nebigu sala allahu alayh wasalam dhashay waxa weeyaan marka waa ciid bay yidhaahdeen oo waxay ka dhigan tahay ciid bay ka dhigan tahay bay yidhahdeen waa maalin farxadeed maadaama ay sidaas yadaa tahay waaba inaan la soomin bay yidhaahdeen ee maalinta cuntada iyo sharaabka iyo waa in la ysla dhacaa bay yidhahdeen oo aad wax loo cunaa oo waxa weeyaan ayaamu aklin wa shurbin ayaanu annaguna uga qiyaasannay bay yidhahdeen bacdi kale halkaas yadaa ayay markaa mareen oo waxay yidhahdeen waa maalin ciid ah waa maalin farxadeed maadaama ay sidaas yadaa tahay waxa weeye waa inaan markaa laba soomin ayay markaa yidhaahdeen marka taasna waxaa la odhanayaa yacni waxa weeye arrinkii ku saabsanaa dhalashada uu nebigu sala allahu alayh wasalam dhashay waxay ka mid ahayd umuuraha markaa keensaday bay ka mid ahayd inuu nebigu maalinta markaa isniintaha inuu soomo markaa juzul cillay ahayd idinkuna waxa weeye jusul cillihii waxaa ka qaadateen inay xukmi xukumkii caqsi ku ah in markaa laga qaato oo ah markaa in la yidhaahdo lamama soomi karo oo waa maalin ciida oo maalmaha ciiddaan uga qiyaas qaadanaynaa sidaan maalin ciideed loo soomi karin baan maalintanna loo soomi karin taana mashaayikhda muta'akhiriinta qaarkood ayaa sidaas yadaa yidhi qowlkaasina waxa uu yahay qowl isaguna markaa baatila markaa weeye qowl baatila weeyaan waxay kaloo ka hor imanaysaa axaadiista soo aroortay ciidaha markaa muslimiintu maalmaha la ciidaa inay saddex maalmood oo keliya tahay ciidulfitri wa ciiduladxaa iyo ciidda markaa usbuuca oo jumcada ah saddexdaa maalmood baa ciida laba maalmood waa sanawi oo sanadiiba marba yimaadaan oo maalinta ciidulfitri iyo ciiduladxaa maalinna waxa weeye wiiggii kasta marbay timaadaa oo waa ciidda markaa waxa weeye wiigga oo markaa jimcaha ah marka waxa weeye ciidaan saddexdaa maalmood ahayn in la soo kordhiyaa waxay tahay marka waxa weeye midaan markaa mashruuc ahayn waayo nebigu sala allahu alayh wasalam waxa uu tilmaamay yacni ciidaha in la kala leeyahay inna likulli qawmin ciida marka ciidaha markaysagaa dadku inay kala leeyihiin oo muslimiintuna ciidahooda ku kaaftoomaan dadka kale ciidahooda aynay soo qaadan maalmaha waxa weeye ciidaha sharcigu uga dhigay mooye maalmo kale inaan laga dhigan baa laga qaadanaya waxaa kaloo laga deliishanaya xadiiska markaa nebigu sala allahu alayh wasalam inuu arkay tilmaamaya inuu nebigu arkay nimanka ansaarta ee reer madiine deganaa carabtii markaa madiine deganayd oo laba maalmood yacni markaa waxa weeye ciyaaraya oo markaa waxa weeye markaa farxad muujinaya markaas ui maxay yihiin kuwani markaasay waxay yidhahdeen waa laba maalmood oo wakhtigii hore ee jaahiliga bimacnaa islaamnimada ka hor aanu ciid ka dhigan jiray weeyi marka waxa weeye sidaas yadaabay ku yidhahdeen markaasuu nebigu sala allahu alayh wasalam waxau ihi qad abdalakum allahu bihimaa khayran minhuma ilaahay wuxuu idinku beddelay laba maalmood oo ka khayr badan ayuu ilaahay idinku beddelay yacni waxa weeye ciid alfitri wa ciid aladxaa yacni ciidulfitriga iyo ciiduladxaa labadaa maalmood buu idinku beddelay xadiiskuna waa saxiix horena waan u soo marraan filaya calaa kulli xaal xadiiskaasina waxa uu tilmaamayaa in waxa weeye inaan la kulminaynin labadaa waxa weeye maalmood ee sharcigu ciidda ka dhigay iyo maalmo kaleoo ciidoo lala yimaado yacni markaa inaan la kulminayn ayaa markaa laga qaadanaya sidaas ayaa laga qaadanaya waayo nebigu sala allahu alayh wasalam waxau ihi laba maalmood oo ka khayr badan buu idinku beddelay halkaana waxaa laga qaadanayaa yacni mubdelka iyo mubdelu minhuba ka wax lagu beddelay iyo kii laga beddelay labada in la wada kulmiyaa ma suuragal aha marka macnaha xadiisku wuxuu u dhacayaa waxa weeye iska daaya maalmahan yacni marka aa farxaysaan ee ciyaaraysaan ee ciidda ka dhiganaysaan yacni ha iska daayo iska dhaafa oo ku kaaftooma labada maalmood ee laydinku beddelay yacni ku kaaftooma halkaana waxaa laga qaadan karaa yacni ciid kale oo lala iman karaa oo ciidaha sharciga aan ahayn oo ciid laga dhigan karaa inayna jirin oo zamaaniya ayaa laga deliishanaya yacni ciidulfitri iyo ciiduladxaa iyo yowmuuljumuca yowmuuljumucana xadiis kale ayaa ku sheegay inay ciid tahay yacni markaa sidaas iyadaa ku tilmaama markaa sidaas aawadee inay yidhahdaan maalintii nebigu dhashay sala allahu alayh wasalam ciid weeyaan oo lama soomi karo waa mida waxay ka hor imanaysaa xadiiska waxa weeye yacni xadiiskan abi qataada oo wasu'ila can sawmi yowmi litnayn qaala daaka yowmun wulidtu fiihi dabeedna wuxuu sheegay asbaabo kale oo xukunkaa la keensaday yacni waxa weeye ta kale waxa uu ka hor imanaya axaadiista ku koobaysa ciidda sharciga ah yacni markaa u koobaysa ee ciidaha markaa sharciga ah ee sanawiga ah ku koobaysa labadaa maalmood ciidulfitri iyo ciidul adxa markaa sidaas aawadeed taas iyadaa daraaddeedna waxay u tahay markaa mid baatila waata kale ixtifaalka maalintaas markaa loo ixtifaalayo laba iyo tobanka rabiicul awal yani markaa waxa weye xafladda loo samaynayo ee sadaqaadka la samaynayo ee waxa weeye waxay waxay tahay waa mid markaa bidca ah oo muxdas ah waa mid la soo darisiiyey oo bidco ah ciddii ugu horraysay ee la timina waxay ahaayeen niman waxa weeye faatimiyiin la yidhaahdo oo faatimo markaa yacni u abtirsaday oo u nisbo sheegtay laakiin ahlucilmiga muxaqiqiintii ay sheegeen inayna nasabkoodu aynay nimankaasi aalubeyd aynay ahayn laakiin kadib iyo been inay ku sheegteen markay yidhaahdeen waxaanu ka soo jeednaa faatima binti rasuul sala allahu calayhi wasalam marka warkaas inuu been yahay asalkooduna yuhuud bay ka soo jeedeen laakiin faatimo waxay u sheegteen inay waxa weeye xukunka ku gaadhaan maadaama dadku ay iska jecel yihiin qaraabadii nebiga sala allahu calayhi wasalam iyo wixii durriyadda faadimo ah maadaama dadku ay iska jecel yihiin daraaddeed ayay u sheegteen si ay sallaan uga dhigtaan xukunka ay ku gaadhaan waana ku gaadheen xukunka oo dad badan baa u gargaaray markaasaa dabeedna maqrib iyo masarba muddo fara badan bay ka talinayeen muddo fara badan ayay markaa ka talinayeen yacni markaa dhulkaas waxa ay ahaayeen niman markaa xunxun bay ahaayeen oo waxa weeye markaa caqiidadooda iyo diintooduba ay xun tahay oo shirkiyaadka iyo khuraafaadka markaa iyo qubuuriyada aad ugu faafiyey dadka muslimiinta yacni waxa weeye aad iyo aadna yacni waxa weeye shareecada markaa u khilaafsanaa bay ahaayeen ibnu kasiirna markuu bidaaya wanihaaya ugu tarjumaynayo nimankaa kaga hadlayo waxa uu tilmaamaya waxa weeye niman markaa yacni ambiyada iyo diinta caayo inay ahaayeen niman xuduudda bedela inay ahaayeen nin waxa weye niman xaaraanta xalaaleeya inay ahaayeen niman waxa weeye markaa yacni xumaan fara badan buu ku sheegaya kufriyaad iyo gaalnimo ah ayuu ku tilmaamaya bale waxyaalaha uu soo naqlinaya waxaa ka mid a yacni mid la odhan jiray afar iyo toban waxa weeye mutakhallif bay markaa waxa weeye ahaayeen afar iyo toban nin baa xukunka qabtay oo mid waliba khaliifo isku magacaabo khaliifo iska yeelyeelay marka afar iyo tobankaa nin ee waxa weeye khaliifada qabtay bimacnaa khaliifo oo isku magacaabay ee xukunka markaa ka talin jiray masar iyo maqrib ilaa xaramaynkana wakhtiyada qaarkood bay markaa qabsadeen oo iyaga khudbadooda laga akhrin jiray waxaa ka mid ahaa nin la odhan jiray alxaakim biamrillah ninkaasi waxa weeye marka uu khudbadaynayo maalinta jimce wuxuu odhan jiray haddii magacayga markaan soo qaado dadku waa inay dhammaantood ii wada sujuudaan dhammaantood waa inaad sujuud la wada dhacdaan ayuu odhan jiray marka waxa weeye yacni kufriga sidaas yada ah ayay dadka markaa ugu baaqi jireen yacni dadkana waxa weeye aad iyo aad ayay markaa waxa weeye xumaanta iyo markaa waxa weeye shirkiyaadka ay ugu faafiyeen oo qubuurahan la dhisanayo yacni markaa qubuurahan markaa waxa weeye mawlidada la samaynayo iyaga ayaa sameeyey lix mawliid baynay sameeyeen lix mawliid bay waxay yidhahdeen lix mawliid waa in la sameeyaa oo lix dhalasho waa in markaa la xusaa lixdaa dhalasho waxay dhahen dhalashadii nebiga tii cali tii waxa weeye marka waxa weeye faatima adigu markaa intay sidaa usoo tiriyeen bay waxay xaakimka waddanka markaa xukumana dhalashadiisii ayaantuu dhashay mawliidkiisa isagana waa in markaa la dhigaayo maalintaa la xusaa maalintaa waa in la xusaa marka lix dhalasho ama lix mawliid bay waxay yidhaahdeen ha la sameeyo marka waxa weeye umuurahay la yimaadeen ayuu markaa ka mid ahaa yacni marka waxa weeye mawliidadan iyo ixtifaaladan iyo ashyaada sidaas yada ah ayay markaa ula yimaadeen laakiin ixtifaalkani wuxuu nebigu sameeyey ma aha oo weligii ayaan rabiicul awalah ama ha ahaato waxa weeye markaa sagaalka markaa rabiicul awal ama ha ahaato laba iyo tobanka waana la isku khilaafsan yahay maalintuu nebigu dhashay ma sagaalka rabiiculawal bay ahayd ma laba iyo tobankay ahayd ma maalin kalay ahayd oo rabiiculawal ka tirsan khilaaf baa ku sugan ahlucilmigu ay isku khilaafsan yihiin waxa weeye nebigu sala allahu calayhi wasalam marnaba markaa uma ixtifaalin saxaabadiisi uma ixtifaalin oo maalintaa ma xusin yacni taabiciintu uma ixtifaalin yacni markaa atbaacu taabiciintu uma ixtifaalin imaamadii afarta ahaa ee abu xaniife iyo maalik iyo shaafici iyo axmed ibnu xambal umay ixtifaalino may xusin marka waxa weeye saddexdii qarni waa ka dambaysa afar boqol iyo jarjad markay hijriyadu ahayd baa mawliidka mar lala yimaado ugu horraysay hore loolama iman dabeedna nimankaasi markay la yimaadeen yacni marka ashraarta ah ayaa waxa weeye dabeedna markaa muddo yacni la ilaaway meesha irbil la yidhahdo boqor ka talin jiray ayaa markaa isaguna lix boqol iyo jarjar markay ahayd almeliku almudafar baa la odhan jiray waxaanu ahaa meliku irbil marka ninkaasaa isaguna markaa dib mar labaad u soo nooleeyey oo waxa weeye arrinkaa markaa ula yimi marka waxa weeye waa arrin bidco ah oo sidaas yada a marka waxa weeye loo cusboonaysiiyey oo marka waxa weeye lala yimi nebiga sala allahu alayh wasalam dabadiisii dadka la yimina dadkii waxa weeye culammada iyo waxa weeye markaa dadkii wanwanaagsanaa waxay xataa la yimaadeen ma aha ee dadka ashraarta ah xaggooda ayay ka soo jeedaan waxaanay marka waxa weeye mashaaikhda qaarkood ay yidhaahdeen waxaanu uga qiyaasanay bay yidhaahdeen nebiga sala allahu alayh wasalam cuskii ee dhalashadiisii inaanu u ixtifaalno oo aanu cid ka dhiganno yacni kiristaankuba yacni ciise bnu maryam ayaantuu dhashay way xusaan oo way markaa u ixtifaalaan marka sidaas aawadeed nebi maxamed sala allahu alayh wasalam isagana waa in loo ixtifaalaa maalintii la xusaa oo ciid laga dhigtaa bay yidhahdeen taana waxaa laga jawaabayaa waxa weeye waa tashabuh binnasaara gaalo shabihitaan la shabahayo laysu ekaysiinayo weeye gaalada in la shabahaana waxa weeye waa mid muxarama oo aan bannaanayn weeye nebiguna waxa u ihi sala allahu alayh wasalam man tashabbaha biqawmin fahuwa minhum ka qolo isu ekaysiiya iyaga ayuu ka mid yahay buu nebigu yihi sala allahu alayh wasalam marka taasna waxa weeye tashabuha kiristaanka la shabahaa inaynay bannaanayn ayaa markaa laga qaadanayaa oo markaa laga deliishanaya marka kullu daalika waxay ku tilmaamayaan ixtifaalka maalintaa la xusayo ee waxa weeye markaa ciid laga dhiganayo yacni waxa weeye inay tahay mid yacni markaa baatila amaa dadka in la maro oo lagu wareego oo la yidhahdo ziyaaradii nebigaynu dhigaynaaye keena xoola soo ururiya taasna waxa weeye waxay tahay yacni waa midaan markaa bannaanayn weeye oo waxa weeye xoolaha laga ururinaya dadka yacni ee markaa lagu laleeyahay ziyaaro nebi baynu ku dhigaynaa waxa weeye mid bannaan ma aha ziyaarada nebiga ee sharciga ahna kama mid aha ixtifaalkan la ixtifaalaya markaa mid ka mid a yacni ma aha waxaanay tahay wejigii nebiga sala allahu alayh wasalam baa xoolo lagu ururinaya xoolo ayaa markaa lagu ururinaya nebiguna intuu noolaaba sadaqadu xaaraan bay ka ahayd saynu axaadiistaba aynu ku soo marray innaha laa taxillu limuxammadin walaa liaali muxammed sadaqadda waxaa la yidhaahdaa muxamed uma xalaal aha yacni markaa qaraabada nebi maxamedna xalaal uma aha waxaana markaa waxa weeye maadaama la yidhi nebi maxamed xalaal uma aha waxaa laga qaadanayaa inaynay u bannaanayn in nebi maxamed sala allahu alayh wasalam loo sameeyo yacni sadaqo loo ururiyo sadaqo yacni markaa loo ururiyo waxaanay tahay sadaqadii noocii waaba ka sii liidataa ee waa ka sii hoosaysaa oo waxa weeye yacni sadaqadii qofku aan cidibo weydiin ee aan su-aashiiyo xaduurka ku iman ayaa waxa weeye dhiibitaanka nebiga loo dhiibayo ee laakiin loo sheegay sadaqad inay tahay ayaanu nebigu aqbali jirin oo diidi jiray uu diidi jiro aanu aqbali jirin bal waxaad ka warrantaa mid xaduur iyo yacni markaa su'aal ku timi yacni markaa baltaa ka warran baltaa ka warran waxaa la soo naqliyaa mid in waxa weeye markaa la yidhi yacni markaa wax keen oo waxa weeye ziyaaradii nebiga sala allahu alayh wasalam iyo mawlidkii nebiga ayaynu ku dhigaynaa markaasuu wax bixiyey markaasaa dabeedna markaysagaa lagu yidhi ma waxaasaad bixinaysaa markaasu war intaaba nebigaad nagu kashiftay baanu ku bixinaye oroda markaysagaa naga tag nebigaad nagu kashiftay ayaanu intaaba ku bixinaye markaa yacni maanu bixineen marka waxa weeye yacni xaduurkaa la xaduurayo waxay tahay nebiga sala allahu alayh wasalam sharaftiisii yacni mid u fiican markaa ma aha oo waxa waxaynu ogsoonnahay ruuxayna xishoonaya in la yidhahdo ninkii hebel la odhan jiray baa xoolo loo ururinaya ee keenkeena yacni in sidaa la yidhaahdo oo waxa weeye dadka markaa mikrofoonada laga sheego sidaynu u dhibsanayno ayaa la ogsoon yahay oo ninka xishoonaya haddana baahidu ku kaliftaa waar magacayga ha sheegine waxaad tidhahdaa markaysagaa ruuxan qaadi waaye dadka anigu ma weydiisan karaye ruuxan markaysaga dad qofaynu qaadi weynay ama markaa sharaf leh ayaa waxa weeye markaysa waxaan markaa dhibaata ku timi ee ha la soo caawiyo sidaas inuu xataa jeclaysanayo qaarna waxa weeye mikrofoonnay la wareegayaan markaasay leeyihin ziyaaradii nebiga xoolihii aynu ku dhigaynay markaa mawliidka nebiga keen keena yacni soo ururiya yacni markaasaa sidaa loo xaduurayaa oo dadkii loo weydiinayaa oo mikrofoonna lagula wareegayaa cid waliba markaa maqlaysa marka waxa weeye taasina sharaftii nebiga sala allahu alayh wasalam mid munaasib u ah ma aha ee waxa weeye waa mid markaa muxaram oo aan bannaanayn taasna ahlucilmiga qaarkood waxay yidhaahdeen akhdu lmaali bilxayaa'i ka akhdihi bisayf baa culamada qaarkood ay yidhaahdeen xoolaha in xishood lagu qaataa waxay la mid tahay in seef lagu qaato oo kale ayay markaa la mid tahay ayay markaa yidhaahdeen oo xoolaha marka aad xoogga ku qaadato iyo seefta aad ku qaadato waxa markaa waxaweye ayay ka dhigan tahay inaad xishood qofkii wax kaga qaadato oo naftiisii aan yacni markaa ku niyad samayn laakiin marka uu kaa xishoonayo ku qaadi waayey waxaad sidaa kaga qaadataa inaynay markaa fiicnayn ayay markaa tilmaamayaan marka calaa kulli xaal kullu daalika waxay ku tilmaamayaan mawlidada iyo markaa ixtifaallada la samaynayo wakhtiyada noocan ah yacni markaa la samaynayo ee rabiiculawal yacni markaa la odhanayo laba iyo tobanka ama sagaalka iyo wax la mida ayaanu markaa u ixtifaalaynaa dhalashadii nebiga sala allahu alayh wasalam oaan xusaynaa ama ciid ka dhiganayna ama sadaqaad ku ururinayna kullu daalika inay tahay wax muxarama oo aan bannaanayn inay markaa tahay aynay noqonayso bidca dalaala nabiguna sala allahu alayh wasalam waxa uhi iyaakum wamuxdathaati alumuur faina kula muxdathatin bidca wa kula bidcatin dalaalah wa kula dalaalatin fi nnaar yacni shay kasta oo muxdas oo diinta lagu soo darisiiyaa waa markaa bidco yacni bidco kasta waa dalaal oo baadi weeye marka waxa weeye bidcada waxaa looga jeedaa bidco kasta oo diinta lagu soo darisiiyo oo qurbo iyo cibaado looga jeedo weeye ama in la yidhaha umuuraha dunyawiga warshadaha iyo gawaadhida iyo saacadaha iyo yacni markaa diyaaradaha iyo ashyaada noocaasiba waa muxdas yacni taasi waxaa la odhanayaa waxa weeye ma soo gudagelayso waayo waa umuur dunyawiya umuur qurbo iyo cibaado looga jeedo ma aha ee waxaa laga hadlayaa waxa weeye marka leeyahay faina kula muxdathatin bidca wa kula bidcatin dalaala wa kula dalaalatin fi nnaar waxaa laga hadlaya wax diinta lagu soo darisiiyo oo qurbo iyo cibaado iyo in allah loogu dhowaado looga jeedo taas ayaa laga hadlaya marka waxa weeye ashyaada in la waa uga qiyaasanaynaa yacni sinaacaadka iyo dunyawiga ah ee waxa weeye marka umuuraha lasoo darisiiyey gawaadhida iyo diyaaradaha iyo yani markaa warshadaha ayaan uga qiyaasanaynaa yani waxa weye iyadu marka waxa weye waa qiyaasun maca alfaariq oo waxa weeye waxaa laga hadlayaa waa qiyaas marka waxa weeye yani markaa khilaafsan yani waxa weeye fawaariq muctabari markaa shay udhexayso waxaa laga hadlayaana waxay tahay waa bidcada diinta lagu soo darisiiye qurbada iyo cibaadada looga jeedo mawliidadan iyo ixtifaaladan la samaynayo qurbo iyo cibaada ayaa looga jeeda marka waxay noqonaysaa bidca dalaala oo baadiya ayay noqonaysaa oo aan shareecada islaamka ku bannaanayn ayay noqonaysaa ahlu cilmi badan baa markaa taasna waxa weeye kutub ka qoray qadiiman wa xadiisan yani waagii hore iyo waayadan dambe markaa mid walba yani markaa kutub fara badan ayaa laga qoray sheikha faakihii laodhan jirayna risaala ayuu ka qoray oo markaa mawlidkaa ku diidayo ayuu ka qoray ibnulxaajib isaguna madkhalkiisa ayuu kaga hadlay suyuudi baa doonay markaa ibnulmadkhal inuu radiyo oo waxa weeye yani kitaabkiisa markaa xaawiga yani uu doono inuu kaga jawaabo labadii markaa xadiis aynu sheegnay ayaanu doonayaa inuu cuskado laakiin waxa weeye calaa kulli xaal yani xujadiisu waa daciif yani markaa weeye waana markaysaga waa ka jawaabnay marka waxaway kutub badan oo kaleoo laga qorayna waa jiraan oo ahlu cilmigu ka qoreen qadiiman wa xadiisan waxaase ugu waasaxsan oo rasaa'ilkii markaa mawlidka lagaga hadlayba lagu kulmiyey alqawlu lfasli kitaab la yidhaahdo oo ansaari wadaadkii la odhan jiray markaa uu qoray mucaasirka ahaa kutubtiiyo rasaa'ishii laga qoray baabkaasoo dhanna laba mujalad ayuu ku ururiyey oo la yidhahdo alqawlu lfaslu uu bixiyey ayuu markaa ku kulmiyey marka waa muhim yani in loo raajico ciddii hesha ayaa markaa fiican والله أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آل محمد waxaan ku yara noqonayaa masaladii ku saabsanayd yacni soonka laga soomayo qofka markaa dhintay waxaynu tilmaannay in yacni mas'alada khilaaf ku sugan yahay oo siyaamka ramadaan iyo nadarka culammada qaarkood ay kala qaadeen oo imaam axmed ibnu xambal iyo ka mid yihiin culammada qaarkoodna ay ku tageen maya soon kasta in laga soomaayo ama ramadaan ha ahaado ama nadar ha ahaado marka xoogaa masaladana waa ka taradudnay xukunkeeda oo yacni mid maynaan jasmin waxaanan u qabay xadiidkan laftiisa caaisha in sababta ku saabsan soomka nadarka su-aasheedu inuu ku yimi waxaase laygu baraarujiyey oo markaa in laba xadiis ay kala tahay oo xadiiska caaisha aan su-aashaasi ku iman yacni ku saabsan soomka nadarka laakiin xadiiska cabdillahi ibnu cabbaas ay su-aashu ku timi adigu calaa kulli xaal yacni labadii saxaabiya xadiiska soo wariyeyna adigu cumuum umay qaadan oo may odhan waxa weeye soonka ramadaan waa laga soomi karaa xadiiska marka cabdillahi ibnu cabbaasna waxa uu tilmaamayaa markii nebiga sala allahu aleyh wasalam la weydiiyey qof dumar ah oo nin baa tilmaamaya inay hooyadii ahayd oo ay bil ku nadartay inay soonto oo markaa way dhimatay dabeedna nebigu sala allahu aleyh wasalam waxau ihi fasuumii canha yani markaa fasuum malaa riwaayaadka qaar qof dumar inay weydiinaysa laga yaabaa suumii riwaayaadka qaar kulli waa kusoo aroorin qof dumar inay weydiinaysa laga yaabaa riwaayadka qaarna waxay sheegayaan fadayn ullahi axaqu bilqada inuu ugu jawaabay nebigu sala allahu aleyh wasalam daynka ilaahay ama gashiga ilaahay baa u mudan in la gudo oo la bixiyo marka jawaabta nebigu sala allahu aleyh wasalam ku jawaabayna lafdiga dambe oo marka ah daynka ilaahay baa u mudan in la gudo cumuum baa laga qaadan karaa yacni ramadaantuna waxay ka mid tahay waxa weeye gashiga ilaahay xadiidkanna waxa weeye si mustaqila ah inta soonku la weydiiyey ayuunbuu markaa nebigu sala allahu aleyh wasalam yihi man maata wa calayhi siyaam wax nadara lama sheegin man maata wa calayhi siyaam saama canhu waliyuh laakiin cabdillahi bni cabbaas isagu waa kala qaaday oo waxau idhi ma ramadaan laga soomayey mise nadar ahayd haddii ramadaan ay tahay itcaam baa la samaynaya oo yacni maalintii walba waxbaa laga quudinaya bimacnaa maalintii walba miskiin ayaa la quudinaya wax la siinaya waxaa la siinaya miskiinkana dee culamada isku khilaafsan yihiin ma mudba mise waxa weeye waa nisfu saac yani labada qowlba waa jiraan nadarkana waa laga soomayaa buu ihi cabdullahi ibnu cabbaas ibnu abi shayba'i baa soo wariyey ibnu xasmina waxau ihi sanadkaasi waa saxiix yani hadalkaa mawquufka ee cabdullahi ibnu cabbaas uu ku soo arooray marka adigu calaa kulli xaal maadaama xadiiskani uu mustaqil yahay lafdigiisa uu caam yahay waxa weeye yani cumuumkaas qaadashada la qaadanayo ayaad moodaa inuu yahay arjax in sha allah xadiiska kale ee markaa tilmaamaya waxa weeye ka soonna waxa uu faa'iideynayaa uun waa tansiis calaa bacdi afraadi alcaam yacni waa markaa tansiis yani la naskareeyey afraaddii caamka wax ka mid a marka sidaas aawoodee calaa kulli xaal isma caaridayaan marka in sha allah waxaa raajixa qowlka odhanaya yani nadarka iyo ramadaan yani soon kastaba waa laga soomi karaa meydka xadiiska lix boqol iyo koob iyo siddeetan wa can abi ayuuba alansaariyi radia allaahu canhu abi ayuub waxaa laga soo wariyey ilaahay raalli ha ka noqday anna rasuula allahi sala allahu alayh wasalama qaal rasuulka ilaahay inuu yidhi man saama ku kasta oo sooma ramadaana ramadaan sooma suma atbacahu dabeedna markaa dabageliyo raaciya ka dabageeya sitan lix oo min shawaalin bisha shawaal la yidhaahdo lix maalmood oo ka mida ka dabageeya shawaal waxa weeye waa soonfur waxaana laga soo qaatay yacni min ashawl oo qaaditaanka sare wax loo qaado ayaa la yidhaahdaa marka waxa weeye goojada geela ayaa markaysa wax markaa loogu magac daray oo markii waxa weeye bilaha magacoodu baxayeen baa waxaa la yidhi waxaa laga yaabaa in wakhti geelu goojinaya ay ku beegantay oo sidaas markaa waxa weeye loogu magacaabay tuma atbacahu dabeedna ka dabageeya sittan lix oo min shawaalin bisha shawaal ka mida yacni soonfur ka mida kaana ka siyaami dahri waxa uu noqdaa soonkiisu sidii markaa nin sanadka oo dhan soomay rawaahu muslimun muslim baa saxiixa ku soo wariyey xadiiskana waxa uu tilmaamayaa soomamka sunnada iyadoo wax ka mida uu sheegaayo fadiilo u sugnaatay qofka bisha ramadaan intuu soomay oo soomkeedii dhammaystiray dabadeedna lix maalmood oo shawaal ka tirsan soonfur ka tirsanna soomay inuu ruuxaasi ka dhigan yahay sidii ruux markaa sanadkaba soomay siday caynkaa ku noqotayna waxay tahay yacni alxasanatu bicashri amhaaliha siday xaajistaba ku soo aroortay amaba aayaadkuba ay tilmaameen marka waxa weeye ramadaan haddii xataa sagaal iyo labaatan ay ku dhammaato soddon bay qofkii uga dhigan tahay oo yacni soddonkii waa markaa u dhammaystirmaya ishaaraa ciidin laa yanqusaani baa nebigu yihi sala allahu aleyh wasalam oo haddii xataa waxa weeye sagaal iyo labaatan ay ku dhammaato qofkii waxa markaa u qoran oo loo qorayaa fadliga waxa weeye nin soddonkaba soomay ayuu la fadli yahay mar hadduu caasim yahay oo uu goostay in haddii bishu soddon ay ku dhammaato soddonkaba inuu soomo niyadiisu mar hadday caynkaa tahay waa loo kaamil yeelayaayoo fadligii soddonkaba waa loo qorayaa soddon marka lagu dhufto min toban waxay noqonaysaa saddex boqol lixda maalmood ee shawaalna waxaad ku dhufataa yadana waxa weeye min toban ku dhufo lixdan bay noqotay marka saddex boqol iyo lixdan yacni marka ayay noqonaysaa xasano maalmuhuna waxa weeye tirada markaa iyaguna ay yihiin maalmuhu waa markaa saddex boqol iyo shan iyo konton weeye maalmaha qamariga ahi maalmaha qamariga ah oo markaa dayaxa la tirinayaa saddex boqol iyo shan iyo konton wey sidaasuu uga dhigan yahay nin sanadkaba soomay dahrigana hadda waxaa looga jeedaa sanadkaa looga jeedaa laakiin cimriga laga tilmaami maayo ee waxaa looga jeedaa nin sanadkaba soomay ayuu la fadliyahoo la mid yahay laba arrin baana markaa waxa weeye ku xidhan oo marka hore waa inuu ramadaan sooma sidaas aawadeed culammada qaarkood waxay yidhahdeen bishii ramadaan hadduu markaa waxa weeye ruuxani macduur ahaa oo cudurdaar u haystay ama sadcaal ama xanuun iyo wax la mida oo uu sidaas daraaddeed u soomi waayey oo uu ladnaaday markii waxa weeye shawaal ay soo gashay ama cudurdaarkii ka suulay yacni inuu yidhaahdo shawaalkii sunnada ahayd baan soomayaayoo fadligaasaan doonayaa inaan helo dee fadligii sidan ku heli maysid baa la odhanaya oo waxaa ka horraysa lixda shawaalee la soomaayo inaad ramadaan soo soontay mar haddaanaad ramadaan soo soomin fadiiladan ma helayside dee horta waxaad samaysaa yacni ramadaan markaa waxa weeye inaad soontaa kuu eg marka waxa weeye haddii bacdi ka tegayna waa sidaas iyadaa bay culamada qaarkood yidhaahdeen oo fadiilada hadduu bacdi ka tegayna iyadana sidaas si la eg yacni fadiiladan kaana ka siyaami dahri ku gaari maayo shawaalkan uu soomayo lixda maalmood ee shawaal ee uu soomayo ciidda inaanu soomayni waxa weeye waa qaci oo in la soomaa ciidda ma bannaana waana inoo soo socotaa waa inoo imanaysa axaadiista uu nebigu sala allahu aleyh wasalam ku nahiyey ee ku reebay laakiin ciidda wixii ka dambeeya uun inuu soomo ayay noqonaysaa ma waxa weeye hor buu ka soomayaa oo waxa uu samaynayaa tataabuc yacni uu israaciyo isdabageliyo mise waa u bannaan tahayba inuu kala kala kaxkaxeeyo oo markaa yacni awalka dhexda aakhirka adigu rama yacni shawaalun wax ka mida shawaalun wax ka mida inuu soomaa miyay markaa u tahay mid markaa fadiiladii uu ku helayo mise waxa weeye ilaaba ilaa waa inuu horta ka soomaa maalinta ciidduba markay baxdo waa inuu markaa halkaa ka bilaaba uun isku xigsiiya calaa kulli xaal wax daliila oo sheegaya inuu waxa weeye awalka shawaal inuu ka soomo lixdaa maalmood oo markaa uu isdabageliyo daliil sidaas markaa u cayimaya oo markaa yacni sheegaya lama hayo lafdiguna wuxuu markaa yacni aqbalayaa xadiiska ku sugan suma atbacahu sittan min shawaalin shawaalun hadday ka mid tahay inay waxa weeye markaa ku faaxsan tahay oo qofkii fadiilada uu ku helaayo marka calaa kulli xaal yacni waxa weeye mid walba hadduu markaa yacni kala kakaxeeyo oo awalkiiyo aakhirkiiyo dhexda ka soomo hadduu isdabageliyo maalintai ciiddu markay dhaaftaba oo isku xigsiiyo mid walba fadligan wuu ku helayaa qofku xadiiska lix boqol iyo laba iyo siddeetan wa can abi saciidin alkhudriyi abi saciid waxaa laga soo wariyey radia allahu canhu ilaah raalliha ka noqdee qaala inuu yidhi qaala rasuul lahi sala allahu aleyh wasalam rasuulka ilaahi waxauu yidhi maa min cabdin addoon ma jiro addoonkaasoo yasuumu yowman maalin soomaaya fii sabiili illaahi jihaad ilaahay waddadiisii uu ku jiro jihaadka ahayd jihaadkii xaqa ahaa uu ku jiro yacni ku soomayaa ma jiro ilaa baacad allaahu ilaahay wuxuu kaga fogeeyaa hadday sidaasi jirto bidaalika alyowmi soomka maalintaa uu soomay ee jihaadna gudihii uu ku soomay can wejhihi wejigiisa wuxuu kaga fogeeyaa annaara naarta sabciina khariifan masaafo loo socdo toddobaatan dayrood loo socdo khariif waa dayrta marka waxaa loo jeedaa toddobaatan sano masaafo loo socdo ayuu wejigiisa naarta kaga fogeeya oo sannadii kastaba dee waxway hal dayruun baa ku jirta marka haddii layahay toddobaatan dayrood toddobaatan sanay noqonaysaa muttafaqun calayhi waa la ysku waafaqsan yahay bukhaari iyo muslim baa labaduba ay soo wariyeen wallafdu lafdiganna erayadanna limuslimin muslim buu u sugnaaday oo ku soo wariyey xadiidkanna waxa uu sheegayaa nebigu sala allahu alayhi wasalam inuu markaa u sheegay fadli badan soonka lagu soomo jihaadka gudihiisa oo qofkii isagoo jihaad ku jira haddana inuu soonna ku daro oo uu labadaa arrin labadaba israaciyo oo jihaadkii waxa weeye waxa uu ahaa jihaadu cadowgii la dagaalamayo cadowyadii ilaahay ayuu la dagaalamaya soonkuna waxa uu yahay jihaadu la dagaalamayo naftiisii la jihaadaayo marka wuxuu noqonayaa yacni markaa inuu labadii jihaadba kulmiyey jihaadu alacdaa wa jihaadu nnafsi nafta jihaadkii uu la jihaadayey iyo cadowyada ilaahay jihaadkuu la jihaadaayey labadaba inuu kulmiyey ayay noqonaysaa marka ruuxaas hadday uu sidaas iyada a sameeyo oo isagoo waxa weeye markaa jihaad ku sugan yacni niyadiisuna ay tahay niyo wanaagsan man qaatala litakuuna kalimatullahi alculyaa fahuwa fii sabiili illaah oo jihaadba ha ku jire haddii qasadkiisu uu markaa yacni arkaay maqlaay uu yahay oo istusnimo iyo waxyaalo kale uu u dagaalamayo dee xaalka noocaasa fadiiladan ma helayo laakiin ikhlaas waa inay ka tahay waa inuu markaa soomaayo ilaahay dartii uu soomaa hadduu caynkaas iyada a sameeyo ilaahay wejigiisa waxa uu kaga fogeeyaa soonka maalintaa uu soomay jihaad gudihii uu ku soomay wejigiisa wuxuu kaga fogeeyaa naarta masaafo badan oo loo socdo yacni markaa toddobaatan sano masaafad loo socdo ayaa naarta wejigiisa laga fogeeya ayaa naarta wejigiisa laga fogeeya marka waa fadli weyn oo ku sugan soonka lagu soomo jihaadka gudihiisa waxayna culammadu yidhaahdeen goorta markaa lagu soomi karo jihaadka gudihiisa lagu soomi karaa waa marka aanu ka baqanayn inuu jihaadkii kaga daciifo oo uu kaga tamar yareeyo laakiin hadduu isleeyahay waad tamar yarayn doontaa oo cadowgii waxa weeye waad ka daciifi doontaa oo jihaadkii waxa weeye wuxuu u baahan yahay dee hawl badan buu u baahan yahay marka sidaas aawadeed hadduu caynkaa isleeyahay iyada inuu afuro ayay noqonaysaa oo waxa weeye aanu soomin nebiguna sala allahu alayh wasalam saxaabada waxa uu amray wakhtiyada qaarkood oo ay jihaad ku jireen inay afuraan ayuu amray oo waxa uu yidhi markaa waxay afur ayuu yidhi waayo markaysagaa taasaa idin xoog badan xagga waxa weeye yacni kulanka ah cadowgiinna markaa la kulmaysaan si ay ugu xoogowdaan oo xoog ugu heshaan afura ayuu nebigu ku yidhi sala allahu alayh wasalam saxaabadiisa qaarkood xadiidka lix boqol iyo saddex iyo siddeetan wa can caa'ishata radia allahu canha caaisha waxaa laga soo wariyey qaalat inay tidhi kaana rasuulu lahi sala allahu alayh wasalam yasuumu rasuulka ilaahay waxau ahaa mid sooma xataa naquula ilamaa iyo aanu iska nidhaahno laa yuftiru afuri maayo wa yuftiru nebigu waa afuri jiray sala allahu alayh wasalam xataa naquula ilama iyo aanu iska nidhaahno laa yasuumu soomiba maayo ilaanu sidaa iska nidhaahno ayuu soonka iska day jiroo afuri jiray wamaa ra'aytu rasuula allahi sala allahu alayh wasalam istakmala siyaama shahrin qatu ilaa ramadaana mana arag bay tidhi caaisho rasuulallaahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahayoo istakmala siyaama shahrin bil soonkeed dhammaystirtay qatu weligii ilaa ramadaana ramadaan mooyaane bil kale isagoo soonkeeda dhammaystiroo wada soomay maan arag bay tidhi laakiin bisha ramadaanubuu soomkeeda dhammaystiri jiray wamaa ra'aytuhu ma arag bay tidhi fii shahrin bil gudaheed akhara minhu siyaaman wuu ka badan yahay xagga soonka yacni uu uga soom badan yahay ma arag bay tidhi nebigu sala allahu alayh wasalama fii shacbaana bisha shacbaan gudaheeda muttafaqun calayhi waa laysku waafaqsan yahay bukhaari iyo muslim ayaa labaduba soo wariyeen wallafdu limuslimin lafdiganna muslim buu usugnaaday xadiidkanna waxa uu tilmaamayaa nebigu sala allahu alayh wasalam inaanu waxa weeye bisha ramadaan mooyaane bil kale soomkeeda inaanu dhammaystiri jirin ee waxa weeye inuu markaa bilaha inuu waxna ka soomi jiray waxna afuri jiray ha yeeshee bisha uu ugu farabadin jiray waxay ahayd bisha markaa la yidhaahdo shacbaan intaan arkay shacbaan baa ugu badnayd bay tidhi bil kaleoo aan ramadaan ahaynoo uu ugu soom badan yahay bilo kaleoo badanoo markaa uu aad u soomi jirayna waa jirtay oo markaa rajabba ay ka mid tahay marka tan waxaa laga qaadan karaa ee culammada qaar ay ka deliishadeen shacbaan soomka la soomaa inuu yahay ramadaan marka laga yimaado bilaha kale yacni ta ugu fadliga badan maadaama nebigu sala allahu alayh wasalam tuu ugu badsaday soomkeeda ay tahay waxaa laga deliishaday inay bilaha kale soomkeedu inuu ka fadli badan yahay shacbaan fadli badan yahay sidaasaa laga deliishaday ha yeeshee waxaa soo aroortay axaadiis tilmaamaysa bil la soomo inay ugu fadli badan tahay shahrullaahi almuxaram bishii ilaahay markaa almuxaram markaa la yidhaahdo waa bisha seke la yidhaahdo taasi inay ugu fadli badan tahay baa xadiis kale ku soo arooray culammadu waxay isweydiiyeen maadaama xadiidkaasi uu tilmaamayo soon la soomo waxaa ugu fadli badan bisha muxaram yacni waxaa loo jeedaa ramadaan dabadeed muxuu nebigu sala allahu alayh wasalam yada u badin waayey oo uu shacbaan u badiyey taa waxay sameeyeen culammada qaarkood inay markaa jamciyaan oo ay yidhahdaan bilaha xurmada le marka laga hadlayo waxaa ugu fadli badan bisha muxaram in la soomo laakiin bilaha kale aan ramadaanna ahayn xurmadana lahayn ee afarta bilood ee xurmada le aan ku jirin marka laga yimaado intaas waxaa ugu fadli badan shacbaan baa ugu fadli badan sidaasay culammada qaarkood ay dooneen inay ku jamciyaan oo ay waxa weeye isugu keenaan oo ay yidhaahdaan waxa weeye shacbaan ramadaan iyo bilaha markaa xurmada leh yacni marka laga tago bilaha kalaa soomkeedu ka fadli badan yahay laakiin bisha muxaram markaa la yidhaahdaa bilaha xurmada leh ayay ugu sii fadli badan tahay hadday bilaha xurmada le ugu fadli badan tahayna shacbahanna way ka fadli badan tahay marka lafteeda waxaa imanaya ishkaalkii ku saabsanaa maxaa haddaa nebigu sala allahu alayh wasalam soomka bisha muxaram muxuu u farabadin waayey taas waxaa ka jawaabay yacni nawowi jawaab buu kaga jawaabay jawaabta uu kaga jawaabay nawowi ee culammada qaarna ka soo rareen waxa weeye inuu yidhi nebiga sala allahu alayh wasalam bisha muxaram soomkeedu inuu ka fadli badan yahay bilaha kale yacni ramadaanta marka laga reebo bilaha sunnaha loo soomaayo inuu markaa muxaram ugu fadli badan tahay dib baa laga ogeysiiyeyoo yacnii dabayaaqadii cimrigiisa nebiga sala allahu alayh wasalam la ogeysiiyey sidaas aawadeed baynay u suuro gelin inuu markaa bisha muxaram inuu wakhti aad u fara badan oo shacbaan ka badan inuu soomaa sidaas iyada abaan ugu suuro gelin ayuu ku tawjiihiyey yacni waxa weeye nawowi ahlucilmiga qaarkoodna waa ka soo rareen oo jawaabtiisaas way ku raali noqdeen waxaa kaloo xadiidka laga qaadanaya in waxa weeye nebigu sala allahu calayhi wasalam inuu marna soonka waxa weeye dabada isugu qaban jiray ilaahba lays yidhaahdo maba afurayaba marna inuu nebigu sala allahu alayh wasalam afuraadda dabada isugu qaban jiray ilaah lays yidhaahdo bishan malaanba soomiba maayo yacni sidaasna waxa weeye inuu nebigu sala allahu alayh wasalam yacni soonka marna xidhiidhin jiray marna afuraadda xidhiidhin jiray ayaa waxa weeye xadiisku kale oo tilmaamaya xadiiska lix boqol iyo afar iyo siddeetan wa can abi darin radia allaahu canhu abi der waxaa laga soo wariyey ilaa raalliha ka noqdee qaala inuu yidhi amaranaa rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay wuxuuna amray an nasuuma inaannu soonno min ashahri bisha inaannu ka soonno halaasata ayaamin min ashahri waxaa looga jeedaa ay min kulli shahrin asha ku jirtaa jinsiye ah oo waxa weeye shuhuurta aan ramadaan ahayn oo dhan bay caam ku tahay an nasuuma inaannu soonno min ashahri bisha waxa weeye inaannu markaa ka soonno ay min kulli shahrin wixii daliil ka reebaa waa halkiisa oo waxa weeye markaa waxaa ka hadhaya ayaamu tashriiqi iyagu waxa weeye waa ka hadhayaan maalin baa malaa ka soo gelaysaa laga yaaba wuxuu an nasuuma inaannu soonno ayuuna amray min ashahri yacni bisha ama bil kastaba inaannu ka soonno ayuuna amray halaaata ayaamin saddex maalmood halaata casharata maalinta saddex iyo tobnaad inaannu soonno wa arbaca casharata maalinta afar iyo tobnaad inaannu soonno wa khamsa casharata maalinta shan iyo tobnaad inaannu soonno rawaahu nasaa'iyu nasaa'i baa xadiidka soo wariyey watirmidiyu baa soo wariyey wa saxaxahu ibnu xibbaan ibnu xibbaanna xadiidka waa saxiixiyey oo waxa uu tilmaamay xadiidku inuu saxiix yahay culamada kale ee xadiidka quwayse waxaa ka mida tirmidi oo taxsiiniyey oo yidhi xadiidku waa xasan ibnu khusayma oo markaa xadiidka saxiixiyey ibnu xibbaan sheikhaa inoo sheegay ibnu muraqin baa isaguna waxa weye xadiidka tasxiixiyey sida waxa oo badrulmuniirka ayuu ku yacni tasxiixiyey sida waxa weeye tacliiqa tuxfatulmuxtaajkaba ku sugan oo muxaqiqu uu soo raray waxaa kaloo xadiiska markaa quweeyey albaani oo xadiiska taxsiiniyey oo yidhi waa xasan shucayb arnauud oo isaguna takhriijka ibnu xibbaanka xadiiska ku taxsiiniyey sanadkiisa waxaanu leeyahay xadiisku dariiqyo badan oo kale oo kala duwan buu leeyahay oo saxaabo badan laga soo wariyey oo saxaabo badan laga soo wariyey saxaabada laga soo wariyeyna waxaa ka mida jariir ibnu cabdilaahi baa ka mida waxaa ka mida waxa weeye quratu bnu milxaan ayaa ka mida saxaabo badan oo kala duwan ayaa markaa laga soo wariyey jariir ibnu cabdilaahina waxa weye nebigu sala allahu alayh wasalam sidaas iyada ayuu ka soo wariyey inuu saddexdaa maalmoode ayaamulbiidka in la soomo sidaas yada ah ayuu waxa weeye ka soo wariyey xaafid ibnu xajarna waxau odhanayaa sanadkiisu waa saxiix ahlucilmi kaleo iyaguna saas si la eg markaa quweeyey ama taxsiiniyeyna waa jiraan wa kadalik quratu bnu milxaanna isagana waa laga soo wariyey adigu calaa kulli xaal ayaamulbiidka soomka la soomayo saxaabo fara badan baa laga soo wariyey oo ilaa toban marka agagaarkooda ah oo culamada qaarkood ilaa dhowr iyo tobanba ay gaadhsiiyeen baa laga soo wariyey axaadiista qaar waxay sheegaysaa saddex maalmood oo bisha ka mida oo aan cayinayn in la soomo oo saddexdaa maalmood qofka uu ka dhigan karo awalka ama aakhirka ama dhexda yacni markaa axaadiista qaarkoodna saddexda maalmood ee ayaamulbiidka la yidhaahdo ayaamulbiid yacni markaa saddexda maalmood ee waxa weeye habeenadeeda dayaxu cad yahay yani maalmahaas yani marka ayaa loo jeeda ayaamulbiid kuwaasaa la yidhahdaa ayaamu lbiidi marka la yidhahdana waxaa looga jeedaa ay ayaamu layaali lbiidi habeenadii cadcaddaa maalmahoodaa loo jeeda habeennada cadcadina waxa weeye waa markaa habeenka saddex iyo tobnaadka afar iyo tobnaadka iyo shan iyo tobnaadka waxaana loo yidhi habeennadaa waa cadcad yahay dayixu waxa weeye habeennadaa waa iska dhammaystiran yahay waa midda kale habeenkii waa wada nuuro yacni waxa weeye markaa qayb habeenkii ka midii madow ma aha yacni markaa habeenkii waa wada iftiin waa wada iftiin afar iyo tobnaadka sida khaalibka ah wuxuu dhacaa yacni markaa dayixu marka waxa weeye waagu caddaanayo ee fajru saadiqu uu dilaaca ayaa dayixun xaggaa ka dhaca ee waxa weeye saddex iyo tobnaadkana qadar yar buu ka horreeya marka waxa weeye calaa kulli xaal habeenadii baa wada nuura oo mugdi ma aha habeenadu inuu wada nuur yihiin oo dayixu markaa uu soo jeedo aawadeed baa loogu magacaabay ayaamulbiid riwaayaadka qaarkood oo sheegaya laba iyo tobanka saddex iyo tobanka iyo afar iyo tobanka waa jiraan laakiin akharu riwaayaat waxay ku soo arooreen saddex iyo tobanka afar iyo tobanka iyo shan iyo tobanka jamaahiiru ahlilcilmina sidaasay ku tageen inay ayaamulbiidku ka bilaabmayso saddex iyo tobnaadka ka bilaabmayso ee aynay labiyo tobnaadka ka bilaabmay axaadiista kale ee ku soo arooraysa ee tilmaamaysa saddex maalmood soonka la soomaa waxay ka dhigan tahay wakhtigaba in la soomay oo saddex maalmood soomka la soomaa waxa weeye waa ka siyaami dahri waa sidii markaa waxa weeye sanadkaba in la soomay la mid tahay sanadkaba in la soomay ayay la mid tahay oo waxay la mid tahay si aynu soo sheegaynay maadaama waxa weeye markaa midduba ay u dhiganto yacni soonka maalin la soomaba toban lagu dhufanaayo saddex maalmood markaad bishii ka soonto bishuna ay soddon ahayd waxay noqonaysaa waxa weeye saddex markaa lagu dhuftay toban soddon bay noqonaysaa markaa nin bishiiba soomay buu la fadli yahay sidaas yadaa fadligeeda ayaa la siinaya nin bishii soomay fadligeedii ayaa la siinaya wahaakadaa bilihii kalena caynka cayn ilaahi kugu samaynaya ramadaanna iyada waa wada dhammaystirayaayo siyaada iyaduna markaa u noqonaysa bilihii kale oo dhanna waxa weeye bil walba waa kan saddexda ka soomay axaadiista kale ee tilmaamaysa waxa weeye saddex maalmood in bil kasta la soomo ama caaisho laga soo warinayo inay tihi nebigu sala allahu alayh wasalam saddex maalmood buu soomi jiray oo uma aaba yeeli jirin markaa yacni wakhtiga uu ka soomay ama awalkeeda ama dhexdeeda ama aakhirkeeduu ka soomi jiray culammada qaarkood way jamciyeen oo waxay ku jamciyeenoo isugu keeneen waxay yidhahdeen saddexda maalmood ee markaa waxa weeye mucayanka ah ee ayaamulbiidka la yidhahdo iyaga waa la soomaya waa sunno gaar ah saddexda maalmood ee kale ee markaa iyaga la sii daayey ee aan markaa lagu cayimin inay ayaamulbiid yihiinna waxay noqonayaan saddex kale oo siyaado ka ah oo fadiilo kale iyaguna weeyi culammada qaarkood sidaas iyada ah ayay markaa yidhaahdeen oo haddii la odhan lahaa saddexda mal maalmood saddexdii biidkuunbaa soo gelaya oo looga jeedaa saddexdaasaa lagu xambaaraya ee axaadiista qaar baa sheegaysa uma aaba yeeli jirin ma awalkuu ka soomay ma dhexduu ka soomay ma aakhirkuu ka soomay markaa sunno kale inay tahay oo qofkii ayaamulbiidku u suurogeli waayo yacni waxa weeye saddex maalmood oo bishuun ka tirsan goortay doonaanba ha ka ahaadaana inuu soomaa yacni markaa inay sunno u tahay ayaa laga qaadanaya xadiiska lix boqol iyo shan iyo siddeetan wa can abi hurayrata abi hurayre waxaa laga soo wariyey radia allahu canhu ilahay raalliha ka noqday ana rasuula allahi sala allahu aleyh wasalama qaal rasuulkii ilaahay inuu yidhi laa yaxilu lilmar'ati an tasuuma wa zawjuha shaahidun ila biidnihi laa yaxilu xalaal uma aha lilmar'ati qofka dumara an tasuuma inay soontaa xalaal uma aha wa zawjuhaa walxaal zawjuhaa ninkeedu shaahidun wuu xaadir yahay oo joogo inay soontaa xalaal uma aha yacni xaal axwaasha ka mida ilaa biidnihi xaalu marka ay ku dheehan tahay mooyaane maqruunatan biidnihi fasaxiisa iyo idankiisa ay ku dheehan tahay mooyaane inay si kale u soontaa uma bannaano xalaal uma aha haddii laakiin uu u fasaxo in soon sunna ay soonto way soomi kartaa muttafaqun calayhi waa la isku waafaqsanya bukhaari iyo muslim baa labaduba soo wariyeen wallafdu lilbukhaariyi lafdiguna bukhaari ayuu u sugnaaday zaada abuu daawuuda abuu daawuud waxa uu siyaadiyey oo kordhiyey lafdiga markaa culammadu hadday xadiid soo sheegaan oo ay dabeedna yidhaahdaan yacni hebel baa waxa uu siyaadiyey waxaa laga qaataa inay qadarkaasina xadiiska hore waxa uu yahay buu ku siyaadiyo ku daray marka la xukun buu noqonaya bimacnaa hadduu marfuuc xadiiska hore ahaayo nebiga loo yacni markaa nebiga loo nisbeeyey oo laga soo wariyey waxay noqonaysaa in waxa weeye qadarka dambe la siyaadiyeyna inay marfuuc tahay hadday xadiiska hore uu mawquuf ahaana waxay noqonaysaa mawquufkii in lagu daray oo saxaabiga hadal uu yidhi uun inay tahay laakiin zaada marka waxaway jeebkiisuun inuu kaga daray ma aha ee xadiiska uu soo wariyuu bisanadkuu ku soo wariyey ziyaadadaasi la socotay iyadoo marfuuca ay too xadiiska hore ay la mid tahay marka haddii lagu yidhahdo zaada waxaad u celinaysaa uun xadiiska hore muxuu ahaa xadiiskaa hore wuxuu ahaa buu ku sii kordhiyey oo ku sii daray zaada abuu daawuuda abuu daawuud waxa uu kordhiyey hayra ramadaana ramadaan mooyaane oo waxa markaa yacni isagu yacni uu ku daray inay markaa waxa weeye soonto ramadaan mooyaane qaydkaa ramadaan mooyaane buu ku siyaadiyey ziyaadadaa marka abuu daawuud uu kordhiyey waxaa kaloo kordhiyey tirmidi ibnu maajah ibnu khusayma ibnu xibbaan imaam axmed intuuba waxa weeye ziyaadadaa waa ku dareen tirmidi waa saxiixiyey oo waxa uu yihi xadiisu abii hurayrata xasanun saxiix oo inta uu soo wariyey ziyaadadu iyadoo la socoto ayuu wuxuu ka daba yidhi tirmidi xadiiska abii hurayra waa xasan oo waa saxiix saasuu yidhi waxaa kaloo saxiixiyey ibnu khusayma ibnu khusaymana xadiiska waxa uu ka soo wariyey can abii hurayrata balaga bihi yacni waxa weeye abuu hurayra iyadoo uu gaadhsiinaayo xadiiska yacni balaga bihi haddii la yidhaahdo waxaa loo jeedaa nebiguu gaadhsiinayaayo xadiisku waa marfuuc taasina waxa weeye culammadu istilaaxahaan waxay u isticmaalaan haddii la yidhaahdo yacni saxaabi balaga bihi waa gaadhsiiyey oo aan nebigii laba sheegin waxay culammadu yidhaahdeen istilaaxahaan waxaa looga jeedaa nebiguu gaadhsiinayaayo waa marfuuc baa looga jeedaa waxaa la mida hadduu saxaabigu yidhaahdo riwaayatan oo la yidhahdo can abii hurayrata riwaayatan oo kalea la yidhi abii hurayra waxa uu soo wariyey isagoo abii hurayra riwaaye ku warinaya riwaayada ciduu kaga warinayana lama sheegin taana waxay culammadu yidhaahdaan waxaa looga jeedaa nebiguu ka warinayaa sala allahu calayhi wasallam baa looga jeedaa marka waxa weeye ibnu khusayma xadiiska waa saxiixiyey waxaa kaloo saxiixiyey ibnu xibbaan baa saxiixiyey waxaa saxiixiyey ibnu xasmi baa saxiixiyey oo waa ku ixtijaajay oo waxaan agtiisa saxiix ka ahayn ibnu ibnu xasmi kuma ixtijaajo oo ma xujaysto waxaa kaloo saxiixiyey cabdulxaq alishbiili ayaa axkaamu suqraha ku saxiixiyey waxaa kaloo saxiixiyey nawowi ayaa sharxulmuhadabka ku saxiixiyo waxau ihi isnaadka riwaayadani waxay tahay saxiixun calaa sharti albukhaariyi wa muslim waxaa kaloo taxsiiniyey mundiri oo tarkiibka isaguna ku taxsiiniye oo yidhi waa xasan waxaa kaloo saxiixiyey albani oo yidhi markaa sanadkeedu waa saxiixun calaa sharti shaykhayn waxaa kaloo quweeyey sanadkeeda shucayb arnauud takhriijka uu ibnu xibbaan ku leeyahay markaa ziyaadadani waa saxiixo xadiidkanna waxa uu tilmaamaya in qofka dumara aan loo oggolayn iyadoo ninkeedu uu joogo inay soon sunna a iska soomto inaan loo oggolayn iyo inay ka fasax qaadata mooyaane ha yeeshee diidmadaa loo diidayaa ma waxa weeye markaa ma mid xaaraan oo aan u bannaanaynba mise waa mid karaahiyo oo markaa aynay ku fiicnayn inay sidaas samayseen laakiin xaaraan markaa lagu itlaaqi maayo fuqahada qaarkood waxay yidhaahdeen waa karaahiye ayay yidhaahdeen oo arrinkaa waxay ku xambaareen inay karaahiye tahay ayay ku xambaareen ha yeeshee qowlkay sida ay yidhaahdeen waa qowl baatilah wuxuu baatil ku yahay axaadiista nebiga sala allahu calayh wasalam mar nebigu waa nahiyey oo laa tasuumanna ayuu yidhi yaynay soomin wannahyu yaqtadii ataxriima nahyiguna xaaraantinimayn buu keensadaa wax ka sarfiya haddaan la helin marna nebigu calaa sabiili ilkhabar buu u sheegay oo wuxuu idhi laa tasuumu soomi mayso nawowina wuxuu idhi taasina waabay ka sii xeel dheertay nahyiga sariixa ah mar saddexaadka waxa weeye nebigu waxau ihi sala allahu alayh wasalam laa yaxillu lilmar'ati an tasuuma hayra ramadaana wa zawjuha shaahidun ilaa biidnih marka waxa weeye xalaal uma aha ayuu tasriixiyey xalaal haddaan u ahayna in xaaraan ay ka taho aynay u bannaanayn baa laga qaadanaya sidaas aawadeed qowlka odhanaya karaahiyay u tahay inay soontaa soon sunna a iyadaan fasax qaadan ninkuna la joogo waxay tahay qowl baatila weeyaanoo axaadiista saxiixa ee sariixa ka hor imanaysa markaynu garanno in xaaraan ay ka too aynay u bannaanayn waxa la yidhi wax sawaaba ama ajara ma ka helaysaa haddii ay soonto xadiis baa waxaa lagu soo wariyey in waxa weeye ay iska haraaday laakiin wax markaa yacni yacni markaa aan laga aqbalaynin xadiiskaana ibnu cabbaas baa markaa yani laga soo warinaya isagoo nebiga u rafcinaya min xaqi zawji calaa zawjatihi anlaa tasuuma tatawucan ila biidnihi fain facalat